Magaalada Kismaayo waxaa ka dhisan dallad ay ku midaysan yihiin haweenka oo keliya ah taasoo ka shaqeysa horumarinta nabadda iyo sidii bulshada la isugu soo dhoweyn lahaa. Dallada Haweenka Nabadeynta Degmada Kismaayo oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa tan iyo xilligaas qabatay howlo muhiim u ah bulshada sida xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta bulshada dhexdeeda. Xogayaha Dallada Nabadeynta Haweenka Degmada Kismaayo Marwuluul Maxamed Guure ayaa ka warbixisay waqtigii la aasaasay dalladaasi iyo waxyaabaha uu qabsoomay.
dallada haweenka ee nabadeynta ee degmada kismaayo waxaa la aasaasay labada kun iyo lix iyo tobankii maadaama wax badan loo sameeyey ragga kon- konfalaktiga marka maadaama ay gabadhan hay-ad haweene ay tahay waxay go-aansatay in haweenka iyaga naftigooda ee uqdada ka dhexeyso loo sameeyo la isu keeno la fiiriyo macnaha waxyaalaha ay kala teganayaan ma garan boqol iyo siddeetan gabdhood ayaa loo qabtay boqol iyo siddeetan haweene ee gabdhaha jubbaland ee soomaaliyeed ayaa iyaga dhexdooda ee loo sameeyey macnaha inay isxaliyaan oo gabarhba gabadha kale waxa ay ka teganaysa ama qabiil ahaan ee maadaama ee kismaayo ay wada degan yihiin qabiilo aada u fara badan kismaayona ay tahay meelihii ugu badnaa ee dagaalada hareeyeen oo een aada ay ay macnaha aada ay gabdhaha ay u kala teganayeen dhibaatooyin fara badan marka qabiilba qabiil waxaa laga soo qaaday inta kismaayo degto min soddon gabdhooda boqol iyo siddeetan saasay ku noqdeen iyagiia waxaa la isu keenay marka in gudo loo fidiyo oo qabiilba qabiilku wax ka teganayo qabiilba qabiilba mar lala fariisiiyo markii intaa la isu soo arkay haddana gabdhihii dib baa la isugu soo celiyey guddiye iska soo saareen guddiyahaasoo nin walba dhibaatadii sidii loo xalin lahaa ay aga wada hadlaayeen ilaa gabdhihii ay isku ooyaan ilaa ay gabdhihii ay ismarxabeeyaan kitaabo is siiyaan isdhaarsadaan walaale ay noqdaan ka shaqeeyaan danahooda guud iyo nabada nabadda gobolka